دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah shil gaari oo dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacay waddanka kenya nin dil u geystay hooyo iyo cunugeeda ayaa xukun qisaasa lagula fuliyey walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waaliga walaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ka hadlay dagaallo ka dhacay duleedka magaalada xarardheere ee gobolka mudug haweenka beesha tunni ayaa walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ku wareejiyey xoolo isugu jira geel iyo ari kuwaas oo ay ugu tala galeen mujaahidiinta ku sugan jiidda hore قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran shil gaari oo dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacay waddanka kenya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi muddooyinkii lasoo dhaafay waddanka kenya ee dhaca geeska afrika waxaa ka dhacayay shilal isdabajoog ah kuwaasi oo ay ku dhinteen dad badan oo kenyaati ah kuwo kalena ay la jiifaan dhaawacyadii ka soo gaaray shilalkaas shalay aroortii shil aad u khasaaro badan oo ka dhacay gudaha waddankaas ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad toban qof iyadoona ay tiro kale ku dhaawacmeen shilku waxa uu yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen mid ka mid ah gawaarida xamuulka qaaday iyo sidoo kale midka dadweynaha qaado oo ay kenyaatiga ugu yeeraan mataatuuda sida laga soo xigtay booliiska waddanka kenya ayaa shilkan wuxuu si gaara kaga dhacay waddada isku xirta magaalada nakuru iyo sidoo kale deegaanka gilgil ugu yaraan toddoba qof oo ay dhallaan ku jiraan ayaa ku geeriyooday iyadoona dhowr kale ay ku dhaawacmeen bayaan ka soo baxay waxaa loogu yaro waaxda qaranka ee waddanka kenya ayaa waxaa lagu sheegay in shilkan uu dhacay abbaara shantii aroornimo ee maalintii shalay taliyaha booliiska ismaamulka nakuru betra muwenzo ayaa wuxuu warbaahinta u sheegay inay wadaan baaritaan ku aadan sababta shilkan dhalisay sannadihii lasoo dhaafay warbixinno ay soo saareen hay-ada loo xilsaaray tirakoobka shilalka ka dhacaya waddanka kenya ayaa waxaa ku dhintay kumanaan qof iyadoona ay ku dhaawacmeen tira intaas ka badan nin dil u geystay hooyo iyo cunugeeda ayaa xukun qisaasa lagula fuliyey walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa ka warramaya maxamed ciise xukun dil ah ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka dilkan ayaa lagu fuliyey nin dilay gabar iyo hooyadeeda haddaba qaadiga ayaa faahfaahinaya ninkan iyo wixii lagu soo eedeeyey ujeedo caddeyn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada jubbooyinka dacwad keensaday xasan aadan cabdi iyo jaamac maxamed xasan oo wakiilo ka ah warasada kale ee caasho aadan cabdi iyo gabadheeda faadumo jaamac maxamuud iyagoo dacweynaya cabdiqaadir iimaan sheekh mire kuna dacweynaya sida tan ninkan waxaan ku dacweynaynaa inuu dilay gabadheenna caasho aadan cabdi iyo gabadheeda yar faadumo jaamac maxamuud oo siddeed bilood jir ah si kaas ah ayuu nagu dilay wuxuuna u adeegsaday dilkooda sayf goobta uu ku dilayna waxay ahayd gurigeeda hortiisa iyadoo dusha ku haysata canugteeda ayuu seef la dhacay labadoodana meesha ayuu ku dilay waxaan maxkamadda ka codsanaynaa in shareecada nala waafajiyo kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka ay ka riday maxkamadda shareecada islaamka intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay mudda calayhi cabdiqaadir iimaan sheekh wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run aniga ayaa gacantayda ku dilay caasho aadan iyo gabadheeda baangad ayaana ku dilay xilli maqrib ayay ahayd gurigeeda albaabkiisa hortiisa ayaan ku dilay xukunka maxkamadda maxkamadda markay dhegaysatay dacwada iyo jawaabta oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida tan kow maxkamaddu shareecada islaamka waxay xukuntay inuu yahay dilka cabdiqaadir uu geystay caasho iyo iyo gabadheeda mid camdi ah laba maxkamaddu waxay khiyaar gelisay warasada caasho aadan cabdi iyo faadumo jaamac maxamuud saddex arrin midood kow in loo qisaaso labo in ay diyo qaataan saddex inay cafiyaan waxayna doorteen in loo qisaaso faadumo jaamac maxamuud sidoo kale waxay cafiyeen caasho aadan cabdi xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraal maraajicda loo cuskaday قوله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وقوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون عدل وحان فلدينا حقوق كسوف بحي محكمة ma ahan markii ugu horreysay oo qof qof dila loogu qisaaso wilaayaadka islaamiga ah walaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ka hadashay dagaallo ka dhacay duleedka degmada xarar dheere ee gobolka mudug faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed dahir calasow weliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuu xamse ayaa ka hadlay dagaallo ka dhacay duleedka magaalada xardheere ee gobolka mudug oo ay ku soo duuleen ciidamada bangaraf kuwa gorgor iyo kuwo kale oo caawin ka helayay diyaaradaha dowladda maraykanka sheekh xasan abuu xamse oo la hadlay idaacadda al-andalus waxa uu sheegay in xamlada lagu soo qaaday xardheere ay fashilantay islamarkaana ay jabeen ciidamada huwanta cadowgaas horta si aan kala har lahayn oo ma garanaysaa ay runtii ku tala galeen inay eh, towxiidka iyo ehelkiisa inay xidada u siibaan bay ku tala galeen cadowga waxba kama soo tagan diyaaradihii maraykanka ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa nimankii la oran jiray eh, gorgor waxay u yaqaaneen bangaraf waxay u yaqaaneen daraawiish waxay u yaqaaneen maleeshiya beeleed waxay u yaqaaneen nimankaa waxba kama soo tagan laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa ku jabeen waa ku jabeen weerarka ay soo qaadeen waa ku jabeen xamladaa waa ku jabeen aan dhihi karnaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa halhal isku dul istaagay magacyada qaar ka mid ah saraakiisha ku la'day dagaalada iyo qarxida ka dhacay duleedka magaalada xardheere ee baktiga ilaa sodomeeye ayuu ku dhow yahay dhaawacana ilaa afartameeye ayuu sii cagacagaynayaa waxaa ka mid ah rag saraakiila waxaa ka mid ahaa ragga meesha ay ku waayeen nin la yidhahdo siciid xasan dhoore oo bangaraafta ahaa waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo ilka case oo qoladan ahaa ee gorgorta la yidhaahdo waxaa ka mid ahaa aadan qaasim oo loo yaqaanay suldaanka gorgor loo yaqaanay aa ka mid ahaa ragga dhammaantood waa raggii saraakiisha ahaa ee ciidamada hogaaminayey ee ma garanaysaa shareecala dirirka ahaa ilaahay diinkiisa ku soo duulay laakiin falilahi alxamdu ayagaa ku jabay wax badan bay ku waayeen wax badan oo ma garanaysaa lasoo raray oo la doonayey in sharciga ilaahay lagu dumiyana ayagaa ku dumay dadka ku dhaqan xardheere iyo tuulooyinka ka agdhow ayaa halkaa isaga baxay markii ay ku soo duuleen ciidamo uu tunku ku wado maraykanka sida uu sheegay waaliga mudug jasaaka allahu khayran dadka deegaanku waxay ku soo dhoweeyeen colaaday ku soo dhoweeyeen nacab bay ku soo dhoweeyeen waxay ku soo dhoweeyeen inay dhibsanayaan ciddii ma garanaysaa awood u heli kartay inay oo ilaahay waafajiyey inay qora qaadato la dagaashana dagaalkay qayb ka tahay ciddii kalena waa ka carartay oo waa ka fogaatay xumaantooda si ma garanaysaa ayaan u arag waa ka fogaatay waxaa la dhihi karaa runtii dadka ee, walaayada mudug ee muslimiinta ah nimankaa waa ka fogaadeen intii ma garanaysaa suuragal ahayd waa ka fogaadeen Een, ciddii hadda dagaalka qayb ka noqon kartana dagaalkay qayb ka tahay mujaahidiintay gacanya garab siinaysaa ugu dambayntii waxa uu fariin u diray dadka ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee mudug ee, dardaaranka aan u soo jeedinayo ee aan leeyahay insha allahu tacaala dadka reer muduga muslimiinta ahe lagu yaqaano mujaahidiinta inay u khayr miiraan lagu yaqaano een, inay diintooda ilaashadaan deegaankooda ilaashadaan nimankaa ma garanaysaa lala dagaalamo aan la soo dhoweysan nimanku waa gaalo mana ku raalin noqonayaan inta ruux muslim ah iimaan ka muuqanayo ee doonaya ku dhaqanka shareecada islaamka inta uu nool yahay nimankaa nabad loogama fadhiyo waxaad ogtihiin meelihii ay soo galeen bililqadii ay ka geysteen waxaad ogtihiin guryihii ay jabsadeen waxaad ogtihiin ma garanaysaa dadkii ay barakiciyeen nimankaa waxba maysan dhaafin waxaa la ii sheegayey guryo ay galeen aysan waxba uga tegin niman ma garanaysaa xishood yar ku jira maaha wax xishood ooy leeyihiin ma laha si kastaba ha ahaatee maalmihii lasoo dhaafay qaraxyo iyo dagaallo isxigxigay ayaa waxa ay ka dhaceen duleedka magaalada xardheere waxaana dagaaladaasi lagu gubay gawaari tiro saraakiil iyo askar isugu jirtana waa ay ku la'deen haweenka beesha tunni ayaa walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ku wareejiyey xoolo isugu jira geel iyo ari kuwaas oo ay ugu tala galeen mujaahidiinta ku sugan jiidda hore mahad cubayd ayaa ka warramaya munaasabadan oo ahayd mid ay haweenka beesha tunni ku wareejinayeen boqolaal xoole oo hadiyad ah islamarkaana ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ayaa ka dhacday deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose mas-uuliyiin culimo salaadiin haween iyo martisharaf kale ayaa ka soo qayb galay munaasabadan waxayna haweenku halkaasi ku soo bandhigeen laba boqol iyo sagaashan neef oo iskugu jira geel iyo ari ariga ayaa gaaraya laba boqol siddeetan iyo shan neef halka geelu uu shan neef yahay gabdhaha ayaa sheegay in xoolaha ay bixiyeen ay doonayaan in la gaarsiiyo mujaahidiinta ku sugan jiidaha hore iyagoo u marsiiyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay odayaasha dhaqanka beesha tunni kuwaas oo bogaadiyey gabdhaha
ma ilaahay se ka mahadayne un ummad muslimiin oo walaal oo ehleh unayo haweenkaan in galabta halkan xaflad sharaf leh ku dhiido xafladaasan ka saabsanta in xoolo nool gabdhaha muslimiinta ee reer shangamaasa ee gobolka shabeellaha hoose degmada baraaq kaasaan deegaanka kuweyn barrow in galabtan xaflad sharaf leh meeshan ku dhigaan oo xoolo ka wareejayaan oo iska jira geel iyo aran intaa kadib haddii ilaahay raal ka noqdo gabdhahan shangamaas toddoba toliyo toora oo maanta undhe taaganno macaan anfaag hoolo nool geel iyo aran leh ina iyo wareejiyaan waa farxad aad u weyn oo farxad u weyn oo maalintan macnaa farxaddii aanu shaksi ahaan waa mid asal koob karno aad u weyn waay
intaasi kadib waxaa hadalka qaatay suldaanka guud ee beesha tuni suldaan moxamed cabdulqaadir
mahad oo dhan ilaaha aan sugunaatay mahad bilowgii dhammaad baan lahayna weli mahad ballaaran an naqaanee hooyooyinkeenna beelashan gamaas oo xafladun sababtiya geegalandhikahay oo iyo ku wareejiyahayan xoolo infaaq fii sabiilillaahi e oo jihaadka garab surimahayan hooyooyinkeenna gabdhaheenna weli lannaa jasaakumullahu khayr miisaankiin xasanaadka allaha siin saara ilaahay matelkiina haniinbadii intaa kadib walin maha naqaanee iclaamka gaar ahaan alfurqaan iyo alkataa'ib haweenka ka tirsan beesha shangamaas ee xoolaha ay bixiyeen ugu deeqay mujaahidiinta ayaa sheegay inay uga dan leeyihiin koryeelidda kelimadda alle halkan waxaan uga hadli doonnaa infaaq aan ku deeqnay walaalaha mujaahidiinta xoolo dhan laba boqol siddeetan shan neef oo arya iyo shan neef oo geela maasha allah maanta maalintii u horreysa ma aan wax bixinayno waxaan rajaynaynaa intaan inka badan inaan bixino hubkii lagu dagaalamay hadday noqon laheyd hadday noqon laheyd gaadiidkii cuntadii dharkii wax dhan kabi inaan wareejinaan rajaynaynaa insha allah waxaan halkaan si gaara u mahad celinayaa suldaankeenna suldaan maxamed cabdiqaadir mujaahidiinta ma ijeediyayay hoole inaa wareejiin iga kaalmeed lama boqol siyeetan iyo shan neef uno shangamaasan haweent haweent shangamaasan tuni shangamaasan todoba tol iyo tooro geeg baynta ku wareejiyeyne xoolo dhan lama boqol iyo siddeetii shan oo eren eh shan neef geel eh ugu dambayntii waxaa xoolaha guddoomiyey waaliga wilaayadda shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan wuxuuna goobta ka jeediyey kelimaddan reer shangamaas waxay mujaahidiintu ku wareejiyeen xamladaa markay bilaabatay xoolo tiro badan ilaahay subxana watacaala ha barakeeyo shan boqol oo ari iyo kow iyo toban neefoo geel ay ku wareejiyeen maantana waa maalin kale oo ay ku wareejinayaan mujaahidiinta xoolo oo ay wareejinayaan gabdhahooda muslimaadka ahaa xaqiiqatan arrintaasi waa wax lagu farxo waxayna tusaale u tahay biseelka macaanka shareecada islaamka ee leedahay iyo ku dhaqankeeda inay dareemeen dadka tusaale u tahay meelba hadday waxaweyaan dumarkii maanta ay soo diyaariyeen xoolo walaalahood furunta ku jira ay waxaweyaan hadiyad ugu dhigaayaan xaqiiqatan waa wax lagu farxo waa wax waxaweyaan dadka ahlu iimaanka ah ee ku farxaan xaqiiqatan ilaahay subxaana wa tacaala ciddii waxaweyaan ka qayb qaadatay iyo meeshii laga bixiyo bedel khayr qaba allaha siiyo ducadaas muslimiinta ay u duceeyeen in allah u aqbalo maanta waxayna ugu wareejiyeen xaqiiqatan xoolo aan yareen laba boqol siddeetan iyo shan neef oo ari ah iyo shan neef oo geel ah annagana waa ka guddoonnay waana ugu ducaynaynaa bilooyin ka hor ayay ahayd markii beesha tunni ay mujaahidiinta ku wareejiyeen xoolo nool oo iskugu jira geel iyo ari warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa